asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed farkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu hadba dhinac fayow ka soo goosanno afkeenna innagoo kaga raadinayna dadkeenna inay wax un ka faa'iidaan sacab muggii ama dhuub muggii ama faraguuto ama farya suul ama ciddi afkeed tuu doonaba ha dhammaade waxaa weeye xubinteenna murtada maanta ee aan mar ku soo qaadanno sheeko maaragtay tusaale culus leh marna aan ku soo qaadanno maahmaah qiso duugan leh marna aan ku soo qaadanno xubin erayo dahsoon leh marna aan ku soo qaadanno xigmado isxumbaarsan oo iyagu isku ladhana ah ama isku dhafane ah ama haddii eebba idmahayo isku dhoon ah waana sheekooyinka afkeenna hooyo erayo fara badan oo ka mid ah aad ka dhexeli karto aadna ka dhexeli karto ujeeddooyin fara badan oo laga lahaa maahmaahyo badan ama sheekooyin badan oo aad maqasho ujeeddooyinkii laga lahaa ama qisooyinkii ay ku imaadeen wax un laga yaabo inaad ka faa'iidi karto teenan maantana idamkii iibe kama dheero kuweennii kala telinhayey dadka wanaagga iyo iscaawinta isu caloolfayoobaanta isu dareen lahaanta isu dulqaadashada iyo waxyaalaha fara badan ee nolosha qaybaheeda kala duwan la xidhiidha waxaana xubinteenna murtada maanta waxay ina leedahay waxaa la yidhi labo isma galaan xubintana waxay ku leedahay laba arrimood isma galaan labada arrimood sababta ayna isu gelin ayaan raadinaynaa xubintu waxay ku leedahay laba arrimood isma galaan labada arrimoodee aan isgelini waxa weeye waa labo hadday kugu kulmaan ama ay kugu midoobaan ama ay isugu kaa imaadaani aad carwasaad iyo caloolyow ama haddii ilah kuusoo ogolyaha galangalcood iyo gubasho-oon iyo hur iyo haraad iyo warfaad iyo haddii ilah kuusoo ogolyahay gataati dhac intaba aad ka kulmayso waa laba arrimood oo labaduba mid walba goonideeda loogu baahan yahay haddii labadaasu iyagoo mid walba gaarkeeda loogu baahan yahay ama mid walba ay gaarkeeda joogto u tahay haddii laba oo mid walba xilligeeda ay gaar u ahayd ayay labadoodii ay kugu midoobaan dee hawshaadu si kaleento ayay u dhacaysaa waana waxaa la yidhi labo haddii eebba idmahayo isma galaan labadan isgelini waa labade waa labadan soo socotaa calool gaajaysan iyo hurdo gamac leh isma galaan waxaa la yidhi calool gaajaysan iyo hurdo gamac leh isma galaan ayaa la yidhi waxaan soo xasuustay maahmaahdii cajiibka ahayd ee odhan jirtay haddii eebaydmahay calool dheragtay meelay seexato ma weydo qofku dee hadduu dhergo oo ayna baahiyohayn colaadona eryanayn derbigu doonu seexan karaa laakiin hadduu gaajaysan yahay ha ka yaabin inuu lado il iyo baal inuu gama isku siiyo taas iyadaa ha ka yaabin waana arrin haddii lah kuusoo ogolaya odayadeennii hore ay horay u ogaadeen waxna ay ka dheheen galangalcoodka iyo gaajada iyo gubasho-oonka iyo hurkiya rafaadka ama haraadka lababoglaynta waxaasoo dhan waxaa sababa bahasha gaajada la yidhaahda gaajaduna waa qayb cadow ah dadka soomaaliyeedna waxaan kula talin lahaa inay isku dayaan inay ka xoroobaan gaajada iyo dabeecadaheeda siyaalaha lagaga xoroobi kara gaajada iyo dabeecadaheeda kow waxaa ka mid ah isku tashiga oo aad eebe ku tashato adoon cid kale ku tashan ilaahay keli aad tala saarto marka lagu leeyahay ku tasho alle un ku tasho inaad leedahay waxaad qabanaysana ilahu ii barakeedhe adoo alle ku xidhan keliya haddaad beer iska abuurato waxaad ka dherigtay iyo wax kaa badan iyo waxaad beec geyso intuba inay kaaga soo baxaan waa arrin aad iyo aad macquula labo isma galaan calool gaajaysan iyo hurdo gamacale isma galaan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi dabacsanaanta badan way ku daciifisaa dabacsanaanta badani way ku daciifisaa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta